wax magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya shir iskugu yimid guddiga gabaadhiilada ka soo jeeda ismaamulka mandheera iyagoo shirkani uga wada hadlayay sarakaca ku yimid qiimaha shidaalka waxaana kulanka iskugu yimid milkiilayaasha baabuurta qadaa alaabaha beesalka loo yaqaano iyo darwaliintooda waxaa cabasho ay ka muujiyeen qiimaha lagu iibiyo shidaalka kaasi oo kor u kacay kadib markii ay kordhiyeen lacagaha shidaalka maamulka maareeya adeega tamarta iyo batroolka ee dalka guddiga baabuurleyda oo kulanka ee ka hadlay ayaa sheegay in iyaga ay kordhin doonaan ee qiimaha gawaarida milkiilayaasha baabuurta iyo xamuulka ee darwaliintooda iyo kuwa alabaha ka qaada nairobi ee geeyamadheere ayaa wacad ku maray in haddii aysan wax lacaga ku darin baqaarada alaabaha saara gawaaridooda aysan jiri doonin baabuur alaab qaadi doona waxyaaba fara badan in hadda mar hore la hadlo rabiyo toban sano aan soo qaabin ka hore la hadlo rabiya hadda la rabaa mooda inay maarta laga fahmiyo taasna waxaa malaynaa wakti badan baa qaadanaysa waxaad halkaan lagu soo koobi kara maa dareerka markaa sii wada arrintiisa wadooyinka dhib badan baa ka jira ama dareewal baan dhihi baa milkiilaha baabuurka lahaay iyo dareewal iyo dadada wax badan inay ka hadla ay haddan ka hore ay iska ilmaameen waan hadda inaan ka hor dhawaajiyo fahansiiyo anabaa jirta ko maxaa kamid eh horta dareewal ama milkiili baabuur oo xafiis leh meeshaan maray markaad fiirisana baabuur hata hadda markaad ogaataan miisaankan ku yeela garaaska gudihiisa inta baabuur amaanis lagu miisaama markaan fiirina ma afartan amase konton ama lixdan waxay qabtaan baabuurna ay ku aada ma laha baabuur aada ma laha maxaan dhihi jiray isheega mombasa ma laha wadooyinka ay qabtaan bika road waxaa rabi horta marka ugu horeyso intii baabuurkaan lacag u darna iyo aan kajarnaka la gaarin ka hor in society iyo xafiis iyo maxaa lii jira saakooda iyo macnaha laidala burburti iyo howlo badan iyo looyara iyo maxaa dhacaysa wax dhan horta laga bilaabo oo meeshaas marka la horta inad lahaa xillina waxay ahayd inad lahaado inay baabuurley lahaata laba looyara ayadu mashaakil qaado ayadu gooni oo dhibka ku dhaca xalin kara shin baabuura miisaanka mistaagi madaa lagu dhigaa kii kala dhaas ka filan ma hali kara madaxaa meesha weli hor darwal meesha kasoo bilaaben hilmaameen waa meeshaas maaha kilaha taasaa ka horeysid taana waa la hilmaamay waxay u baahan tahay xafiis waxay u baahan tahay maxaa loo jira society in la xoojiyo waxay u baahan tahay qaaraamo in la hela waxay u baahan tahay hadalka laga hadlayo waxa la sheega in hor laga sheega iga maqalla inta ka tag maa waa laga maqlay waa dhaqaaqay ma waa inaad waxaad sheegaysa meeshay u socoto ee meeshay ka socoto runta laga sheega waa muhiim markaasay hawsha agaga kartaa wax la iska dhicin karaa hawla iska socota lasoo qabana waxa lagu leeyaha twenty nineteenkii aas carartay waxaa laga rabaa sideed boqol oo kun ayo sideed boqol se laga rabaa maalaas marka saanaya saanaya saanaya saanaya lagu rabaa waa usbata lama hadlay war waxa iga jar war heblo boqol si warsaa yeel waxaas horta meesha laga bilaabo hawsha ha kulaabto ha socoto milgilaha baabuurto ha kiceno daraawo saad hadda hawsha qabta ha u qabta intaad kulma bixin kala leedahay bad misaanka markaas tagtan tabanku noogashahay ama sideedku noogashahay hawsha saan maaha waan balaqaynaynaa waan fariisanaynaa baabuurku darista ninka dirista wax dhima laha waa ku diri karnaa annagana dib iskugu laabano awahadana waktina na siiyo haddee kabilhan u qaata labahan u qaata hawlaha noocan maaha marka hore waxaaway hadalka aad sheegaysa aan karun sheegno wax been inaa suuq inta la soo istaagto dadka afgaaraha la soo istaagto maarata waxaa hadhow dibkaas aad hoos u laabata ayna suurtagelin lacagu ka rabaa diisat waa laga rabaa shilina uma soo haraynaa ana muddo badanaan ku jira basel ilaa two o six ilaa twenty seventeen aan ku jiray waxaan uga baxay waxaa weye shilin usoo haraa malaha sariirtaani ku shidinaan ku qaada mid kalena shan boqol ku qaada midkaas basel dhinaciisna ayagana way qabaan oo gawaarina way qabaan marka gawaarid waxaa dhihi maanta waxaan wadi jinnaba waxaan dhahnay meeshaan saan waxba laguma wadi kare gaari waa lacag lagu daray batroolka waa lagu daray wax kasta waa lagu daray xataa reer mandera darad waa la fadhiista aniga waa ku jiraa dadkii meesha fadhi hardwarean iska leh lacag waa lagu daray marka waxaan dhahnay gawaari waa in lagu daraa lacag reer baselna waa inay imaadaan laakiin waxaan aad u facan inaan ku dhannanin ama dadanta ama dusulkana ama dad maa isku duurnaana mid sirkaasi soseedaan waxsana malaha heshiisaan waxsana malaha marka ajandaha maanta xumeyna isku egyahay hogaamina wagaas waxaan ku dano haddaan isku yaqaana oo ku heshiima waxaan loo wadano haddaan ku heshiin waynana waa kasaarana waa gaabbanti warkana hogaamiyaba hanoolayya dadka ogaala sarinayeen ayagana aan loo jeedina anagana aan meel isku faana waxaan u leeyahay ogaad odayada aan heshiin oo kitaab quraankeeda kolatigaas quraan aan leeyahay kitaabkeeda lagu qaadi waxaa dad ku jiro dad aan badan fulinayn بيقولوا الأمام ده يوش أبرين دول أخطوش لو بس أنا أخذها بلانت ما طلقها نفس راح حد فاسين قال لي بلانت ما طلقها أفكر ستوك تكيل علي واحد بلانت رجال أو واحد بلانت مسلمين واحد ضد بحشاري واحد أصبر دمي من رايح أجلنا عشان حضرينا جالس على حافظ دارنا دمتنا في السماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته si kastaba ha aatee shirkan ayaa sii socon doonaa ilaa laga soo saarayo go-aan dhammaystiran oo ka dhan ah sar ukaca ku yimid qiimaha shidaalka tan ayaa timid iyadoo dhowaan maxkamadda racfaanka laashay ama horay maxkamadda ugu hakisay dhaqangelinta sharci maaliyeedka laba kun saddex iyo labaatanka amarka maxkamadda kadib kayaanka ayaa uu ku qasbanaan doonaa inay bixiyaan canshuur dheeraad ah si loo kobciyo dhaqaalaha dalkani ee kenya cabdulaahi xuseen yuusuf warbaahinta ista magaalada nairobi